markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
ruushka markii uu duulaanka ku qaaday ukrain waxa ay caqabadi ku timi xasiloonida gobolka iyo caalamkaba su-aali waxa ay ka timi mubaadiida aasaasiga ah ee sharciga caalamiga ah turkiga ayaana ka mid ah waddamada ay isku dayey inay dhexdhexaadiyaan moskow iyo kiyef waxaa jirta taariikh dib ugu noqonaysa xilligii cusbaaniyiinta iyo ruushka haddaba cankara ma noqon kartaa ama guul ma ka gaari kartaa inay dhexdhexaadiso ruushka iyo ukrain barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo dagaalkan ka aloosan deegaankaasi waxa uu bedeli doonaa isudu ilaatirta awoodda ee soohdinta badda madow waxaanu saameyn ku yeelan doonaa sida ay awoodaha dunidu u kala dambeeyaan inkasta oo ruushku ka awood weyn yahay ukrain dhinaca milatariga haddana horumarka milatariga ruushku ma uu noqon sidii la filayey ciidamo badnina waa ay kaga dhinteen dagaalkaasi magaalooyin ayaa badiba baaba-ay kumanaan kun oo qof ayaana ka qaxay ukrain sida ay qaramada midoobay sheegtay turkiga fursad ayaa ugu soo baxday colaada ka aloosan ukrain iyo reer galbeedka oo ukrain la jira inuu dhexdhexaadiyo kiyef iyo moscow iyada oo ankara ka taxadiraysa inay dhaawacdo heshiiska ay la leedahay ruushka iyada oo dagaalku meel xun marayo turkiga oo saameyn weyn ku leh gobolka xubin na ka ah xulifada neeto waxa ugu muuqdaa inuu kaalin mug leh ka qaadan karo in nabad laga gaadho dagaalka labadaasi dhinac ee aynu soo sheegnay u dhexeeya haddaba suurtagal ma tahay in turkigu qayb weyn ku yeesho in xabad joojin laga gaadho colaada ukrein iyo ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haruun bixi oo ah falanqeeyo degan britain iminkana ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya haa way suurtogeli kartaa in turkigu wax ka keeno laakiin dee waxaan weli la garanaynin haddiiba ay taas u dhacayso qaabkay u dhacayso iyo goortay dhacayso waxaa cad iyada dagaalkii in uu dadkii kulug lahaa qeybihii kulug lahaa o dhan siday u malaynayeen uu noqon waayey putin iyo rusia ma malayneyn inay intaa dagaal ku qaadan karo sidoo kale dunida kalena ma malayneyn in ay intaa ukraine isdifaaci karto markaa kolleyba dhinacyadoo dhani waa doonayaan dagaalkan inuu istaago calaamado taa muujinayaana way jiraan turkiguna hore waa ugu lug lahaa mar horena waa isku dayba oo labada dhinac waa ishor fadhiisiiyey inuu roolkaa doorkaa ciyaarna muu qarisyanba rabitaankiisa dadaal badanna waa geliyey waana laga yaabaa inuu inuu natiijo ka keeno laakiin de haddana sidaasoo ay tahay darafyada ku lug leh oo dhan ruushkubaha ugu horeeya waxay rabaan in uu ku joogsado haddiiba uu dagaal ku joogsanayo qaab dadkiyoodii ay dagaalka geliyeen ka gadmi kara ruushku haba ugu horeeya marka waa arrin suurtagala oo suurtagalnimadeeduna maalin kasta oo dagaalku sii socdaba ay soo xoogeysanayso turkiga waxa uu la leeyahay xiriir istaraatiiji ah iyo mid dhaqaalaba dalalka ukrain iyo ruushka heshiis hore u jiray waxa uu turkiga siinaya awoodda ay ku maamulaan biyo mareenka isku xidha badda madow iyo badda mediteranean-ka daaha dabadiisa cankara si cad ayay uga hortimi duulaanka uu ruushku ku qaaday ukrain laakiin kuma uu biirin cunaqabataynta reer galbeedku uu saaray ruushka xeeladani cankara fursad ma u siinaysaa inuu lug weyn ku yeelan karo wadahadal diblomaasiyadeed oo la isugu soo dhoweeyo mosko iyo kiyev midowda yurub oo in muddo ah ka cagaajiidayay inuu turkiga si rasmi ah ugu biiro midowgaasi iminkana ay u arkaan awood aan laga maarmi karin ma laga yaabaa inay soo dabacaan oo dhowaan la arko cankara oo si rasmi ah uga mid noqota midowda yurub waa kan mar kale maxamed daharun biixi haa waa la odhan karaa sidaas dad badan oo falanqeeya arrimahaasoo sidaa qabaana way jiraan laakiin xaqiiqada marka la eego waxa weeye turkigu in badan buu isku dayey inuu yurub ka mid noqdo yurubiyankuna in badan bay diidanayeen sababo kala duwan awgood inuu turkigu qeyb ka noqdo oo usoo galo waxaad se moodaa in waaqicaasi isbedelay dhowr iyo tobankii sane ee u dambeeyey khaasatan intan urdogan joogay intan ordogan uu siyaasadda turkiga hogaaminayey dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaanba turkigu waa u dhismay waxaanay dareensan yihiin maanta iliidka iyo dadka turkiga siyaasadiisa hormuudka oo ah madaxweynuhu ugu horeeye inay turki ugu badiso inay iskooda isu taagaan oo boqortooyo weyn cusmaaniyiinta iyo raadkeedii ay dib u raacaan ay dib u nooleeyaan halkii ay galbeed ka eegayeen iyo yurubna ay bari eegaan iyo dunida caalamka intiisa kale waana wadan ka mida labaatanka wadan ee maanta ugu dhaqaalaha badan dunida ku jira waaqaca iyo siyaasadda yurub ka socota iyo ruushka iyo yurubiyanka iyo arrimahaasna wuxuu ka yahay door weyn buu ayuu ka ciyaaraa waana laga yaabaa in yurubiyanku ay jeclaan lahaayeen turkigoo iyaga la siyaasadoo dhan waxula eegaya inay inay helaan laakiin turkigu taa ma danaynayo hadda haddana may bilaabmin dhowr iyo tobankii sana ugu dambeeyeyba saasay ku socdeen ankara waxa ay ku dadaalaysaa inay furnaadaan albaabada diblomaasiyaddu iyadoo dhinaca kale xeerinaysa danaheeda dhaqaale wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa dhowaan booqday ruushka iyo ukraineba isagoo toddobaadkan sheegay in labada dhinacba ku dhow yihiin in heshiis la gaadho dhowaana labadaasi dhinac ayaa ku kulmay magaalada istanbul ee dalka turkiga guud ahaanse haddii la fiiriyo waxay u muuqataa in xal nabadeed oo dhab ahi aanu dhoweyn laakiin waxaa la odhan karaa turkiga waxa uu gacan ka geystay geedi socodka gorgortanka nabadda ee gobolka intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafi dacawil ismaaciila iyo idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
mahadsanid cabdixaafid oo nala socodsiinayay umuuraha islaamka idaacaddeenii subaxnimo ayaa intaasi ku eg balse waxaan idinkaga tegay